Magaalada Portinle ee gobolka Nugaal ayaa lagu soo bandhigay diyaarad yar oo macmal ah oo uu farsameeyay Axmed Xasan kaasi oo ka mid ah dhalinyarada magaaladaasi. Diyaaradan oo laga sameeyay waxyaabo laga soo aruuriyay goobaha qashinka ayaa lagu tijaabiyay duleedka degmada Portinle iyada oo loo isticmaalay ramuudka wax lagu hago, kaas oo fududeeyay in si guul ah ay ku tagto qaybo ka mid ah hareeraha magaalada halkaas oo ay ka daawanayeen xubno ka mid ah maamulka degmada odayaal iyo dhalinyaro. Axmed Xasan oo ah wiilka sameeyay diyaaradan macmalka ah ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya in lagu caawiyo waxyaabaha uu u baahan yahay.
runtii waana arrin la xiriirta inay soo farageliyaan dowladda oo inta badan een, arrimahan waxbarasho ahaan iyo een, sameyn ahaanba waxa ka qayb qaata waa dowladda Een, insha allah waxaan rajeynayaa in een, laga taageero een, horumarinta iyo casriyeynta diyaaradahan hadda aan gacanta ku hayo oo ah tii sideedaad maanta aan tijaabadeeda halkan u joogno tijaabadeeda labaad halkan aan u joogno
Gudoomiyaha magaalada Portinle Axmed Cabdirasaaq iyo qaar ka mid ah odayaasha ka qayb galay tijaabada diyaaradan macmalka ah ayaa bogaadiyay hal abuurka Axmed Xasan.
run ahaantii waan ku faraxsanahay arrintaas iyada ah waa wiil yar waa markii igu horeysay diyaarad duusho oo nin soomaaliyeed suubiyey aan arko waa markii igu horeysay run ahaantii fikraddaasna waxaa keenay axmed shoodhe oo nin buurtinle ku dhashaa reer buurtinle ah reer buurtinle weligood waa maskax fiicnaayeen garoonkii oo diyaaradda ka duulaysan joognaa hadda een, soo bandhigista diyaaradda cusub oo nooceeda een, noocyada dagaalka ah waa daroon markii hore waxaan bamooday beerakhdaar inay tahay farsamadeedii oo aan waxba iska bedelin la casriyeeyey wax badan lagu daray Een, halkan waxaan ku aragnay tijaabo aad u qurux badan oo ah een, in nin dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo deegaankiisi jooga aan waxbarasho dibadeed helin een, gacan qabasho dowladeed iyo mid waxaa la yiraahdaa bulsho midna aan helin haddana iskuday fiican sameeyey waxaan dhahay iyagu arkayay in waa wax aad loogu farxo runtii bandhigani waxa weeye bandhigkii sideedaad ee diyaaradaha noocaan ah oo droniska ah oo uu soo bandhigay injineer shoodhe waana bandhigyada dhowrkii biloodba lixdii biloodba inuu mid soo bandhigo degmada burtinle dad badan oo daafaha dunida kala jooga ay ka daawan jireen tan saaka saddexda meyi uu soo bandhigaya waxay kaga duwan tahay waa mid tilmaamaysa in ay la xidhiidho militariga iyo ciidamada Een, waxay qaadaysaa oo xambaaraysaa kaamaradii oo dhulkii loogu talagalay ee inay soo sahamiso ku soo sahaminaysa Ee, waxay awood u leedahay inay masaafadii kuwii hore ay tegayeen masaafo ka badan ay tagto Axmed Xasan oo ah wiilka sameeyay diyaaradan macmalka ah ayaa waqti badan geliyay sidii uu hal abuurkiisa u tusi lahaa bulshada Soomaaliyeed si looga caawiyo si looga caawiyo gaaritaanka hamigiisa oo ah in uu sameeyo diyaarad dadka iyo dalka anfacda.